dhegey dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xaashi iyo xogta madasha sigisti barnaamijkan maanta waxaa marti inoogu ah cabdirasaaq cusmaan xaaji aadan oo markaasi ah afayeenka guud ee jaaliyadaha khatuma state ee wadamada laisku yidhaahdo scandinavianka isagoo haatan ku sugan dalka sweden ayaynu ku wareysa doonaa barnaamijkan cabdirasaaq ugu horeyn kusoo dhawow madasha sigisti iyo xaashi iyo xogta madasha aada iyo aad baan kuu salaamayaa xaashiyow aada iyo aadna waan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee quruxda badan aada barnaamijka usoo diyaariyeente waana ku dhawahay waxaana idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay cabdirasaaq ugu horeyn waxaad nooga warantaa jaaliyadaha deegaanadan khatima state soomaaliya ee ku dhaqan wadamadan laisku yidhaahdo scandinavianka ee yurubta galbeed waa sidee xaalkoodu waase sidee tiradooda iyo tayadooda waa su-aal aada iyo aada u fiican xaashiyo runtii jaaliyadaha scandinavianka wadanka la yidhaahdo sideedaba jaaliyadaha khatumo waxay leeyihiin dalad guud iyo nidaam iyo waxaa la yihahda administration oo aan runtii ayna lahayn ama soomaalida kale ama dadka kale ee jaaliyadaha aniga siday u orgaraysan yihiin marka markaan su-aashaadii dib ugu noqdo scandinavianku jaaliyadaha ka jira runtii waa dad aada iyo aada muctabar oo ah oo runtii ku fekeraya dalkoodii siday wax ugu qaban lahaayeen u xoreyn lahaayeen hadday horumarka xagga horumarka hadday tahay hadday tahay xagga midaynta hadday tahay hadday tahay xagga wacyigelinta hadday tahay runtii waa dad runtii isku tashaday marka la eego dadka kale ee wadanada nala jooga markaa runtii loo fiiriyo iyaga iyaga ma kolley faraq aada iyo aada u weyn baa udhexeeya ma garat waa tahay marka cabdisaaq wadamada scandinavianka sida la ogyahay waa wadamo kala duwan hase yeeshee waa wadamada xuduudo ay ka dhexeeyaan marka ma waxaa idinka dhexeeya dalad idii gaara oo ka baxsan tan ka dhexaysa guud ahaan jaaliyadaha khatumo ee caalamka may kama dhexayso maadaama waxaa ka dhexeeya maadaamay israacaan oo scandinavianku wadano ay daris ahna yihiin dadka degana isku mid yihiin waxyaalaha gaarka ee ka dhexeeya waxaa kamid a dhaqaalaha ama la bixiyo hadday tahay ama waxqabadka hadday tahay ama information ama haddii xukuumadda lala hadlayo ama haddii wax la tarayo ama haddii cid wax loo sheegayo waxaa ka yara waxaa ka dhexaysa tala midaysan oo runtii meel kasoo wada go-da ma garat waa tahay cabdirasaaq haddaynu usoo noqono jaaliyadaada sweden aad ka mid ka tahay dhowaan waxaad qabateen firweyne ballaadhan oo aad isugu keenteen dhammaan mas-uuliyiin ka tirsan jaaliyadaha deegaanada khatuma state ee caalamka ku kala dhaqan oo aad ku casunteen magaalada stockholm ee dalkaasi sweden muxuu daarnaa shirkaasu muxuuse ahaa ujeedada aad ka lahaydeen haddaad tihiin reer sweden
aada iyo aad baad u mahadsan tahay shirka waxaa ka horeeyay shir ka horeeyey oo lagu qabtay magaalada odeysa oo sanadkii hore laga qabtay marka sanadkana waxay marti gelinaysay isla dalkayga sweden marka shirkaasi muhiimada koowaad uu lahaa focusyo badan buu lahaa oo wadankii u lahaa ama maamulka hadday tahay ama dalka gudihiisaha hadday tahay marka waxyaala badan oo runtii shirkii hore ee sanadkii hore la qabtay ayuu kaga duwanaa oo waxaa kamid ah wadano badan oo aan sanadkii hore noo eebaa sanadkan noo yimi oo ay maraykanka kamid tahay ingiriiska uu kamid yahay marka iyadu focuskeedu kii sanadkii hore buu kasii weynaado focuska sanadka waxyaala aada u badan oo runtii dhaxalgala oo ah ummadda heer khaatumo ayaa kasoo baxay
waa tahay maxaad kow iyo laba odhan kartaa waxyaalihii muhiimka ahaa ee la taaban karo ee kasoo midho dhalay shirkaasi muddada ka soconayay sweden
kow qodobka kole qodobada ugu badan ee ugu muhiimsan waxaa kas kolley hadda aan rabo inaan isdul taago waxaa kamid ahaa in magaalo kasta oo khaatumo ama deegaanada khaatumo laga fuliyo waxyaalaha la yihahdo waxbarasho iskuol ama caafimaad waxaa kale oo kamid aha kamid ahaa oo in stutaaga doonayo in dadka loo sameeyo waxa la yihahda wacdigelin qof walba lala hadlo maxaad dooni maxaad rabtaa maxaad fekerka aaminsan tahay talabaad waxaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa midayn dalka in la midayo maadaama ay maqan tahay caasimadii sidii caasimada gacanta loogu soo dhiga
waa tahay inkasta oo aysan dad badan ahayn hase yeeshee waxaa jira dad qurba jooga oo aan khaatumo ahayn balse kasoo jeeda deegaanada s s c kuwaas inaad yacni aada la hadashaan oo aad kusoo dartaan jaaliyadahan iyo guddiyadan kuna qancisaan mabda'a khaatumo ma isla soo qaadeen
waa isla soo qaadnay oo iswidhan ahaan waa horaana ugu guulaysanay inaanu gobolada wadanka oo dhan mid kasta oo wax tirsanaya inaanu u tagno la hadalno waxa la yidhahda dood baan sameynay shirar baan qabanay waan wada hadalay runtii dadku markuu meel isugu yimaado ee wada hadlo waa la isafgaranayaa maadaama dadku dad meel kasta wada jeda yahay qofka fakerku aaminsan marka laakiin runtii dadaalka ee runta laysugu tagay qof waliba runtii meesha loo socday iyo meesha kale waa fahmaya inta kale oo aan kolley maadaama wuxuu wareys yahay ay ugu daran tahay dhibaatooyinka ugu badan jiray qolada bakayriinta laana nagu aan idhaahno gacanta adag waxa ayna waxba waxna aanaa diidin laakiin ay ugu badan yihiin kuwaasi laakiin runtii waan ku mideynay sweden haddana isku endareefiyakaan rabnaa inaan ku gudbin arrinta noocaas
waa tahay cabdisaaqo marka dadka ay jaaliyadaha khaatimo ay isxamanayaan jaaliyada sweden waxaa lagu tiriyaa mid kamida kuwa ugu fiican jaaliyad ahaan uguna tayada badan maxay kula tahay waad ku mutaysateen ammaantaas ay dadku inta badan sheegaan
wallahi iraadana waa xashiyo waa hadal wanaagsan waxaan ku mutaysanay runtii dadku ama tiimka shaqaynaya ama tiimka wax hogaaminaya hadduu isku si u shaqaynayo oo isku si ku fekerayo waxa ay higsanayaan waa gaadhayaan laakiin groupka wada shaqaynaya ayaa hadba ku xidhan tahay maga waa tahay marka laga yimaado arrimaha ku saabsan jaaliyadaha bal aynu u noqono xagga gudaha deegaanada khaatumo maamulka khaatumo iyo sidaad ula shaqaysaan waa sidee ma idinku haddaad jaaliyadaha tihiin ma maamulkaad toos ola shaqaysaan iyo wasaaradaha mise waxaad sii martaan madal dhexe oo idinku aada leedihiin ka jaaliyadahan waxaan sii maraa jaaliyadaha oo dhan nidaam bay leeyihiin forum bay leeyihiin programm bay leeyihiin system iyo waddo loo maraa bay leeyihiin marka anagu maamulka si toosa wixii taakuleene aanu u marinayno hal wada unbaa ay wada mariyaan khaatimo jaaliyadahooda o dhan adduunka daafiisa joogoon waa tahay waxaa jira sidoo kale jaaliyadaha khaatimo waxaa lagu sheegaa inay iyagu mar walba yihiin dadka lagu tiirsan yahay ee maamulka iyo weliba dadka deegaanku markay arrimaha halganku ay yimaadaan shir baa ka dhacay coodanle halkaas waxaa ku wada hadlay laba beelood inkastoo la yidhi shirku wuxuu ka madax banaanaa geli ahaanba wax siyaasada dabcanna wax siyaasiyiin oo ka qayb galay aysan jirin qodobadii ka soo baxay shirkaas sidee u aragteen idinku ka jaaliyad ahaan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa runtii jaaliyad ahaan anigu kolley anigu wadanada aan runtii matalano oo isku dareefiyaanka la isku yidhaahdo arrintaa kolley aqoon ahaan iyo ra'yi ahaan iyo shacab ahaan waan eegnay waxyaalo badan baan indheindheenay runtii nabaddu way fiican tahay oo nabaddu in la taageero wixii nabad lagu helayaba waa ku helanay laakiin waxaad moodaa in wax badan ayna meeshii ay ka maqan yihiin oo dal baa maqan dad baa maqan marka kolley jaariyad ahaan ama iskandaneefyaan wadanada lagu yidhaahdo runtii kumaanaan qancin laakiin nabadda waan soo dhaweynay waa tahay marka waa maxay waxyaalaha aad sida gaarka u dhaliilaysaan la taaban karo ee shirka markaasi aad ku qawadeen
kow dadkii la laayay runtii aada u faraha badan meel allaala meel la saaray ma jiro qof bini-aadana qof bini-aadana xaqiisa duutiin kara ama qof qof xaqiisa u qaadi karaa ma jiro meel allaala iyo meel la saaray haba yaraatay dadkaasi ma jiro barakac baa jiray dhul baa jiray marka dhulka walba waa maqnaa dhulka xadka beesha iyo innaga beeshaas beesha khaatumo xad bay leeyihiin labada maamulna xad bay leeyihiin marka runtii wax badan oo aan dadka shacabka u cuntamayn ayaa runtii meesha ka muuqda kolley waxaan u malaynayaa aniga ra'yi ahaan ama iskandaneefyaan ahaan markaan waxaydheynay culayska gudihii iyo dalka gudihiisi eegnay nabadda waa soo dhaweynaya laakiin inayna suurto gelin ayay muuqataa marka waa tahay ugu dambeyntii cabdirasaaqow waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhowaanahan waxaa soo baxaya warar sheegaya in kala aragti duwanaan ay jirto qaar ka mida madaxda maamulka khaatuma iyo idinka qudhiina oo jaaliyadaha ah muxuu daarnaa khilaafkaasu maxaase keeni kara khilaaf jaaliyadaha iyo dhex mari kara maamulka maadaama aad sheegtay inaad kala madax banaantihiin waa kolley waa iska kutra kutradha wax la yidhaahdo kolley dadku marka ay doonayaan inay wax abuuraan bay wax sheeg sheegaan marka waxba arrintaa haba yaraatay ka jiraan ma jiro wax maamul iyo jaaliyada is haystaan ma jiraan wax xukuumad iyo laba qof oo shirsi ay haba yaraateen ma jiraan marka xiliba xilliga ka dambeeya inuu wada shaqayntoodu kasii fiicnaato mooyaane wax ka naaqusaya inayna jirin laakiin arrintaa waxba kama jiraan waa tahay cabdisaaq gabagabadii barnaamijka waa waa xaashi iyo xogta madasha sigistiye deegaanada khaatumo ee dhinaca nugaasha inta badan waxaa jaaliyaduhu la yidhaahdaa xoogga ma saaraan iskumana taxaluujiyaan inay halkaasi ay ku abuuraan dad khaatumaa ama maamulka laga dhiso deegaanada nugaasha in la xoojiyo loona sameeyo ciidan adag si loo muujiyo rabitaanka iyo weliba baahida weyne loo qabo dhulka nugaal nugaasha ee ballaaran taas idinku maaragtan dhaliisha noocaas walaada kolley bini-aadamku mar walba dhaliil waa leeyahay oo labada qofaa wada dhaliil meeluu joogaa wada dhaliil ayaa wax dhaliilaya laakiin maamulkeena waa curdan laakiin runtii marka xaqiiq laga hadlayo wax badan baa laga qabtay oo laga wadaa ilaa hadda saldhigyada military ciidan ahaan jaaliyad ahaan nidaam ahaan runtii u malayn maayo maanta maalin ay khaatuma ka fiican tahay ama ka amitrash fiican tahay ama ka ciidan badan tahay ma soo marin kolley aniga fikirkayga ama aragtideeda ama intii aan jaaliyadaha kusoo jiray ama wadankii aan joogo ama halkan aan joogo ilaa s c khaatuma maanta maalinay cudud military ka xoog badan tahay inayna jirin ayaan ayaan ayaan anigu aaminsanahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa afyeenka guud ee jaaliyadaha wadamada laisku yidhahdo scandinavianka oo cabdisaaq cusmaan xaaji aadam oo noogu warramayay madasha sixty iyo weliba xaashi iyo xogta sixty oo ah madasha aada aalaaba kala socotaan wararka iyo warbixinada iyo waraysyada waaqiciga ah ee dalka soomaaliya waxaana iskugu kan soo dabariday oo dhinaca farsamada inoo qaabilsan saaxiibkeena qaaliga ah asad naasuudi iyo weliba akhyaarta kale ee madasha iyo weliba dadweynaha naga dhegaysanaya dhammaantiin waxaanu leenahay sidaas iyo ammaano allah